الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال المؤلف رحمه الله والاصل في مياهنا الطهاره والارض والثياب والحجاره والاصل في الاضاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل fafham hadaaka allaahu maa yumallu waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii ahaa manduumat alqawaacid alfiqhiya lilimaam assacdi raxmat ullaahi calayh wuxuu ihi shiikhu meeshaan waalaslu fii miyaahina biyaheenna dhexdooda waxaa asal ah alطahaara طahaarada inay ayagu dahaahir yihiin waxna lagu daahiri karo oo wax lagu daahiri karo nijaas ah iyo waalardi dhulka iyo ardada iyo wathiyaabi iyo maryaha iyo walxijaara iyo walxijaarati iyo dhagxaanta intaasba asal waxaa u ah adahaara meeshaan shiikhu wuxuu ku sheegay uu beydkan ku sheegay ashyaa asalkoodu ay dahaarata shay walba oo ashyaadan soo gudagalaana la leeyahay waa daahir ashyaadaas shayga koowaad waa biyaha biyuhu hadday yihiin biyo cirka ka yimid oo hadda cirka ka yimid oo balli ku jira maalan ama weel roobka loo doogay ku jira ama biyuhu ay yihiin biyo dhulka ka soo baxay oo biyaha ceelasha iyo kuwa ilaha iyo ah iyo durdurada ama ay yihiin biyaha webiyaasha ama ay yihiin biyaha badaha asalku waa in biyahaasu ay daahir yihiin waxna lagu dahiri karo daahir mudahira inay yihiin mid walba oo ka mida biyahaas ayaa asal ku yahay biyuhu ama biyo badda ha noqdeen ama ha noqdeen biyaha badda biyo aan ahayn wuxuu haddayba biyo yihiin asalkoodu waa daahir waxay ku nijaasoobi karaan keliya in nijaas ku dhacday sababtood in nijaas ku dhacday sababteed ay biyaha dhadhankoodu isku beddelaan ama midabkoodu isku beddelaan ama urkoodu ay isku beddelaan marba biyuhu hadday sida loo badan yahay qullatayn ay ka badan yihiin arrintaasna culammada qaar a ijmac ku soo naqliya waxaa tiraa qaala ibnu rushdin أجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة أجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها إلا ماء البحر إلا ماء البحر فإن فيه خلافا في الصدر الأول شاذا فإن فيه خلافا في الصدر الأول شاذا ويقول الشيخ wuxuu yihi sheekhu waxaa la ysku waafaqay oo culimmadu isku raaceen nuucyada biyaha oo dhan nuuc walba oo ka miduhu inuu daahir yahay fii nafsihi mudahir ligayrihina inuu yahay markii laga reebo biyaha badda isaga iyaga la yskuma waafaqin oo khilaafa waagii hore jira yidhi oo shaad ah oo biyaha badda ku saabsan marka biyoo dhan waxay rabaan ha ahaadeen asalkoodu waa dahaaro biyaha baddana xadiisaaba si gaara ugu soo arooro nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi badda markuu ka warramayey alطahuuru maa'uhu alxillu maytatuhu markuu badda ka warramayay nabigu calayhi salaatu wasalaam biyihiisu waa daahir marka asalka biyuhu waa daahir qofkii biyo yidhaahda biyahan waa nijaas asagaa waxaa laga rabaa inuu sheego wixii biyuhu ku nijaasoobeen hadduu sheegi waayo asalkaa lagu joogaa oo ah in biyuhu ay daahir yihiin haddii laga shakiyo biyo biyaha ka mida ma nijaasa mase waa daahir waxaa xoogga la siinaa oo xoogga la saaraa oo aqlabiyadda la siinaa asalkii oo ah inay biyuhu daahir yihiin marka walaslu fii miyaahina adahaara uu yihi sheekhu biyaheenna asalkoodu waa dahaaro waay waalardi waalthiyaabi waalxijaara shayga labaadna waa ciidda dhulka asalku dhulku waa inuu daahir yahay nabigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi wajucilat liya alardu masjidan watahuura ardada waxaa laygaga yeelay oo laygaga dhigay masjid oo qofka ummadda nebi maxamed ka miduhu meel walbo dhulka ilaahay uu ka tago ama masaajid ha ahaato ama meeshugiisa masaajid ahaane salaadu asaga waa u ansaxee dahuurna waa laga yeelo waa lagu booreystaa waa lagu gebagabaystaa ciiddu marka waa daahir asalka ciiddu waa daahir iyo ardadu nuucyadeeda kala duwan bacaadka iyo gawaanka iyo nuuc walba meel dalcad ah iyo meel god ah iyo ciid qoyan iyo ciid qallalan intuba waa daahir dhooqadu waa daahir asalka dhooqada iyo dhiiqada iyo ciidda aan qoynayn oo qallalan isku siiyay daahir u yihiin in wax nijaaseeya ay gaaraan mooye meel meelaha ka mid a wathiyaabi shayga kale oo asna asalkiisa uu daahirka yahay waa maryaha maryaha asalkooda waa daahir haddiiba maryaha laga sameeyey markii la sameynayey wax daahira laga sameeyey maryahaas waxay noqonayaan maryo daahir ah ama gaala ha farsamaydo ama muslimiin ha farsameeyeene nabigana calayhi isalaatu wasalaam maryaha waa uu gunto jiray ama ereyada uu joogo ha lagu sameeyo ha lagu talo ama meel kale ha laga soo waaridee maryahanoo maryaha ka mid ah ayaa nijaasa maadaama ay cusub yihiin hala dhaqana ma jiri jirin maryaha marka asalkoodu waa tahaaro haddii aan laga samaynin shay asagu asalkiisaba nijaas ahaa sida maqaarka doofaarka oo kale ama maqaarka eyga oo kale haddii kuwaas laga sameeyo wixeedi waxay noqonayaan wax markii horeba nijaas laga sameeyey walxijaara sidoo kale waxaa asalkoodu dahaaro yahay dhagxaanta iyo macdanta iyo nuucyadeeda kala duwan buuruhu waa iska daahir dhagax walba waa daahir ama sali ha noqdo ama yuusu sali noqone sibsib ha ahaado ama yuusa ahaane dhagaxa qaaliya ha ahaado ama yuusa ahaane asalka dhagxaantu waa daahir dhagxaantuna waxay ka mid yihiin ardada waxaa kaloo ardada ka mid ah oo iyaguna daahira geedaha ardaday ka mid yihiin wax walba oo dhulka soo gudagalaa waa daahir asalkooda wuxuu yihi marka shiikhu walaslu fii miyaahina adahaara biyaha xagga iska dhig asalkoodu waa daahir ciddii biyaha wax ka mid a sheegta inay nijaas yihiinna waxaa laga rabaa xujo iyo daliil ay ku caddaynayso shaygan biyaha ka mid a nijaas ku dhacday sababteed inuu u nijaasoobay biyahana waxau nijaasay karaa nijaas ku dhacday sababteed ay ku nijaasoobi karaan keliya wailaa asalku biyuhu waa maxay waa daahir sidoo kale ardada iyo wax walba oo magac dhulba leh asalkoodu waa daahir dahaaro waayaan laga ashashin dhulka meeshaad rabtaad uga tuka kartaa ka seexan kartaa dhul qoyan iyo dhiiqu hadday kugu faniinto wax aad ku og tahay oo nijaasana aysan jirin asalkaad ku xambaare oo dahaarada ah maryaha ama gaala ha sameeyeen ama muslimiin ha sameeyeen ama ha cusboonaadeen ama yaysa cusboonaanin marbaba haddii ayaan maryaha laga samaynin wax markoodii hore nijaas ahaa maryuhu asalkoodu waa daahir haddaan wax nijaasahoo kusoo kordhay aysan jirin asalka maryuhu waa nijaa waa daahir la dhihi maayo maryo cusubaa la keenay maro cusubaan soo gatay waa iska daahirinaa dhihi maysid dhagxaantuna waa la mid walaslu fi labdaaci walluxuumi waalaslu sida asalka ah fi labdaaci wad'iga iyo jimaaca iyo galmoodka iyo furuujta iyo walluxuumi hilbaha iyo walnafsi nafti iyo walamwaali iyo xoolihii oo mid walboo nafta iyo xoolaha ka midhu lilmacsuumi ay usu oo u sugnaaday mid walboo nafta iyo xoolaha ka midhu lilmacsuumi qofkii macsuumka ahaa oo u sugnaaday ashyaadan isku soo duube dhammaantood taxriimuhaa asalkoodu waa taxriimuhaa xarimiddooda wa ashyaadan taxriimidda iyo xarimidda la xarimo xataa yajii'a ilaa uu ka imaanayo alxillu shaygii lagu xalaalay lahaa ee fafham faham waxaa laguu sheegaa hadaaka allaahu fafham faham hadaaka allaahu allaha ku hanuuniye maa yumallu waxaa laguu meerinaa fahan shiikhu beydkii hore wuxuu uga warramay ashyaa dhowr ah oo uu yidhi asalkoodu waxa waaye inay ashyaadaasu ay tahaaro yihiin oo daahir yihiin meeshaana wuxuu uga warramay ashyaa dhowr ah oo asalkoodu ou taxriim yahay iyo xaaraam asalkoodu waa taxriim waa xaaraam mid ayaga ka mid a haddii ou xalaal noqoana sababtii uu xalaal ku noqo lahay waa inay caddahay oo ila socoto ashyaadaasu wuxuu ka dhigay shiikhu afar arrimood al abdaac iyo al luxuum iyo alnafsu iyo al amwaal waxaan ku hormaraynaa alabdaacu iyo alluxuum alabdaa al abdaac waa jamcu budcin horta alabdaac waa jamcu budcin abdaacdana waxaa laga wadaa ha la yidhi furuujta iyo waa alankixa furuujta dumarka iyo guurarka ayaa laga wadaa waxaa kaloo la yidhi walabdaac waxaa laga wadaa wadcu nisaa dumarka u galmoodkooda ayaa laga wadaa dumarka marka guursigooda iyo kuwa guurka uu ku bannaan yahay asal waxaa u ah alxillu iyo altaxliil maxaa yeelay muxaramaadka iyo kuwa guurkooda la mamnuucay oo ragga qaar ka mida loo diiday ilaahi subxaanahu wa tacaala waa uu koobay oo xurimat calaykum ummahaatukumaa lagu koobay gebagabadana waxaa la yidhi wa uxilla lakum maa waraa'a daalikum markii la sheegay dad dhowr ah oo dumar ah oo xaaraam ah oo in la guursadaa ay saba bannaaneen ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wa uxilla lakum maa waraa'a daalikum intaas wixii ka soo haraa waa laydiin xalaaleeyey asalka marka qofku dumarka mar dumarka markii laga hadlaayo ay u bannaan tahay inuu guursado asalku waa dumar walba iyo qof walba oo dumar ah nin walbahu inuu guurso karo oo dadku asalka waa isku bannaan yihiin markii laga reebo dadka farakutiriska oo maxaarimta isku ah ama guurkooda la mamnuucay oo qur-aanku sheegay ama sunnada nabiga calayhi isalaatu wasalaam lagu caddeeyey qofkii marka laba qofood oo isguursatay yidhaahda guur iskuma kiin qabto labadiinna inaad isguursataanna ma bannaana asagaa waxaa laga rabaa maadaama isagoo asalkii ka baxay isagaa daliil laga rabaa hadduu daliil keeno ama caddayn uu keeno qofkaani inaan qofkaan uusan u bannaanayn caddayntaa lagu dhaqmaa hadduu caddayn keeni waayana iyo warcad uu keeni waayana asalkaa lagu soconaa oo ah in dadkan isku bannaan yihiin meeshaan laakiin waxaa laga wadaa ama qaacidadan waxaa looga warramaayo taas maahane waa guurka guurku muxuu ku sugnaadaa ama wadcigu muxuu ku xalaaloobaa wadcigu wuxuu ku xalaaloobaa asalka wadcigu dumarkaas laftirkooda inaad guursato ay kuu bannaan tahay wadcigoodu asalkiisa waxaa laga wadaa aa taxriimi ah asalka wadcigaas waa taxriim oo qofku waxaa leeyahay haddii aad jimaac samaynayso ama aad wadciga samaynayso oo aad dumarba ku istimtaacee waxaa la rabaa dumarkaas waxyaabaha sababa ama bannay kara inaad ku istimtaacdo wax ka mid a waa inaad la timaaddo waxaasuna waa un laba sababood mid ka mid a labadaas sababood sababta koowaad waa nikaaxa sababta labaadna waa milkulyamiinka waa in qofku uu qofkan addoon ahaan uha u leeyahay gabadhii addoon ahaan kuu soo gasha waa ku istimtaaci kartaa gabadhii nikaax saxiixa aada guursatana ewelna kuu bannaaneedna ayadana waa ku istimtaaci kartaa haddii labadaas arrimood mid ka mid a ama labadaas sababood oo istimtaacu uu ku bannaanaado mid ka mid a lagaa waayana waxaa lagu leeyahay asalku waa inaan arrintan iyo wadcigaanu uusa bannaanayn waa xaaraamaa laleeyahy asalnimadanuna waxay noo faa'iideyne haddii sababka lalahaa qofkan guurka waa u bannaynaa ama wadciga waa ugu bannaanaana haddii sababka laga shakiyo sababkii haddii laga shakiyo oo sababkii ma yimid mase ma imaan la yidhaa lagu shakiyo oo laysku qabto waxaa loo laabanaa asalka loo laabanaa oo ah taxriimka tusaale ahaan ninaa nin gabarh ku nikaaxshay ama taas waxaan ka hormaraynaa taas waa baab kale ee waxaa laga shakiyey ninkan gabadha ma lagu nikaaxiyey mase laguma nikaaxin waa laga shakiyey shakiyaa yimid gabadha qofkan ma lagu nikaaxiyey mase laguma nikaaxin qabiltu ma yidhi mase ma dhihin wixii ma waxay ahaayeen war waa ku siiye keliya miyay ahaayeen mase nikaaxaa dhacay shakiyaa yimid waxaa la fiirinaya masaladan maxaa asal u ah galmoodka asal maxaa u ah taxriima u ah aleeyahy mar haddii shaki yimid asalkaan u laabanaynaa waxaa leeyahay ninkaas gabadhaan kuma xirra xarigii hadda had haddaya kow gabadha ha la xidhaa leeyahy sidoo kale sabab mubiixa iyo sabab muxaram uhu hadday meesha isku cariiriyaanna xoogga waxaa la siinaa oo xoogga la saaraa maadaama asalku uu taxriim ahaa sababka waxaa xoogga la siinaa oo la rajaxa sababka muxarimka ahoo wax xarimaaya tusaale ahaan ninaa wuxuu nin ku xidhay gabadhiisii laakiin waagii dambe waxaa la kala aqoon waayey gabdhihiisa dhowrka ah middow ninkan ku xidhaa la aqoon waaye waa laga shakiyey ma heblow lagu xidhay ninkan mase heblaa lagu xidhay labadaba walaayada waa haystaa gabadhii la nikaaxshay ma heblay aheed mase heblay aheed maxaa la samaynaa meeshaas waxaa ku kulmay laba sabab oo mid ka miduhu mubiix yahay midka kalena uu yahay muxarim uu yahay masaladan asalkeedaa la fiirinaa asalka abdaacdu iyo furuujtu waa maxay waa taxriimaan nidhi asalku waa taxriim asalkaan u laabanaynaa labada gabdhoodba ninku waa ka tegaa labada gabdhood waa ka tegaa waxaa laga yaabaa in aabbihii labada gabdhood tii la nikaaxiyey ogaa inuu dhintaaba suurtagal ah haddaya kow iyo tow rabo ayaa lala raadinaa haddii laysku waafaqo in lagu nikaaxiyo markaasaa lagu nikaaxina sidoo kale ninaa naaga badan qabay markaasoo mid ka mid ah ou furay laakiin wuxuu aqoon waayey uu ka shakiyey midday aheed midday aheeduu aqoon waayey muxuu samaynaa ninkaas midou furay ciddadiina waa ka baxdo xilli dheeraa la joogaho taas ankee haddii hala soo celiya hadii la dhihi laha ankee xilli ciddadii ay ka baxdaa la joogaa qurbaha iyo meelaha iskaga maqnaay wuxuu ka shakiyey tow furay saddexda naagood saddex afartooda labadooda tii tii la furay tee eheed waa uu shakiyey maxaa la samaynaa markaan oo kale waxaa la leeyahay masaladan wadciga maxaa asal u ah ma taxriim mase taxliila asal u ah taxriima asal u ah waxaa la leeyahay gabdhaha dhan waa ka dareereysaa ala leeyahy kulligood kuma bannaana ka naaga doona ala leeyahy waayo luxuumtaa soo hartay luxuumtu waxa luxuumta maanta meeshan loola jeedaahi almaqsuudu biluxuum waa almadbuux iyo walmasiidu intaas waa intuu sheikhu ula jeedaa luxuumta almadbuuxu iyo walmasiidu kan la gowracay iyo kan la ugaartay wuxuu ka wadaa marka hadalku ay alaslu fi dabaa'ixi waasaydi taxriimuhaa waa dabaa'ixda iyo saydka loolama jeedo xayawaanka asalkooda waa in cunitaankooda uusa bannaanayn ilaa uu soo arooro daliil sheegaa shaygaas xayawaan ka mid ah cunitaankiisu inuu xalaal yahay xayawaanka hilibkooduna asalku waa taxliil asalka xayawaanka hilibkoodu waxaa leeyahay asalka xayawaanka hilibkoodu waa inuu bannaan yahay xayawaanka badda warkood iska daa iyaga hilibkoodu waa bannaan yahay ama ha la biray ama yaan la birayne kuwa beriga sida asalkaana hilibkooda ayaga laftirkooda waa inuu bannaan yahay shaygii xayawaanka beriga ka mid ah oo hilibkiisu waa xaaraam laleeyahana waa in daliil loo keeno lagu xarimaayo meeshaa wuxuu uga hadlaa shiikhu laakiin xayawaanka hilibkooda maahane waxuu ka wadaa waa shayga la gowraco xayawaankaas hilibkiisu uu bannaan yahay sida asalka uu bannaan yahay markii la cuni tago muxuu ku xalaaloobaa shaygaas midka beriga ah wuxuu ku xalaaloobaa gowrac sharciga in la gowraco ku xalaaloobaa ilaa gowraca sharciga ah shayga la gowracana shaygu waa xalaal ma dhahayno ilaa gowraca sharciga shayga la gowracana shaygu waa xalaal ma dhahayno haddii gowriciisa laga shakiyo ma la gowracay mise lama gowricin marka maxaa la samaynaa shaygan shuruuddii uu ku xalaaloobi lahaa shayga asalkiisu hilibkiisu uu xalaal ahaa markii la cuni tago waxaa jirta shuruud loo dhigaayo uu ku xalaaloobo shuruuddaas waxaa ka mid ah haddii la bireynaayo sifa sharciga in lagu bireeyo oo dad gaaruhuna ay bireeyaan oo waxay bireeyaan ay xalaal yihiin qaab iyo sifa gaarana loo bireeyo birayskiisa sifa gaara loo maro ilaa shuruuddaasu ay ka dhammaystiranto marka neefkii hilibkiisu ma bannaanaa la leeyahy neefkii la gowracay shuruuddaas ilaa gowracaas shuruuddii uu ku xalaaloobi lahay neefkan hilibkiisu asalka uu xalaasha ahaa ilaa ay ka dhammaystiranto waxaa la leeyahay cunitaankiisu ma bannaana haddii marka laga shakiyo shaygan in la gowracayo in kale waxaan u laabanaynaa asalkiaan u laabanaynaa oo taxriimka ahaa waa ka tegaynaa neefkaas sidii neef baktiya camal aan uga tegaynaa haddii shuruudda wax ka dhinmaan oon gowrac saxiixa la gowricinna waa ka tegaynaa la cuni maayo magaca alle waxaan ahayn haddii lagu xusana la cuni maayo markii la gowracayo hadday gowraceen gaalo aan ahlu kitaab ahaynna neefka isagana la cuni maayo haddii laga shakiyo gaalada gowracday ma ahlu kitaaba mase ahlu kitaab maaha oo waa wathaniyiinna maxaa loo celinaa masalada asalkeedu waa maxaan nidhi xoolaha hilibkooda uu bannaan yahay cunitaanka markii la cunaayo asalku waa maxay waa taxriim soo lama dhihin waxaa loo asalkaa loo celinaa maadaama laga shakiyey waa laga tegaa waxa la ugaaraana waa saas sifa sharciga haddii lagu ugaarto hilibkaasu waa xalaal waa ugaarta beriga kuwa badda iska da ayagu waa waa iska xalaale kuwa badda ayagu waa iska xalaale waa kuwa beriga waxa laga hadlaa sifa sharciga haddii lagu ugaarto waa xalaal haddaan sifa sharciga lagu ugaaranna xalaal maaha haddii laga shakiyana waa laga tegaa shakiga waxaa keeni kara haddii qofku ay eegeeda bisinka u qabato ay qaba tiraahdo neef ugaar ah ee uu cayriyo ee uu qabto ee uuna dilo eyguna u ahaa ey tababaran ee qofka ay u timaado neefkii oo dhintay bisinkana uu qabtay markuu neefkan soo diraayey markuu bahalka ku diraayey ama eyga ku diraayey neefkaasu waa xalaal neefkaasu waa xalaal haddii laakiin loogu yimaado eygii aada adigu soo dirtay ood neefka ku soo dirtay ood bisinka u qabatay markaad soo dirayday ey aan ahayn oo eygii la jooga haddii loo yimaado maxaa la samaynaa yaa dilay labadooda makaa adigu bisinka u qabataad dilay oo neefku ma xalaala mase kan kalaa dilay shakiyaa ka jira masalada waxaa loo celinaa masaladan asalkeedu waa maxay waa taxriim waa laga tegaa la cuni maayo waa laga tegaa maxaa yeele adigu eygaada bisinka u qabatay laakiin eygii kale bisinka uma aada qabanin luxuumtu marka iyo hilbuhu kuwa ay gowracaan dadka muslimiintaa ama bilaadda muslimiinta lagu gowraco wax adugu aada xaqiiji karto oo gowrici ka khaldanaana aysa jirin waa xalaal kawaanada bilaadda muslimiinta ka furan hilbaha yaalla oo dhan waa xalaal waa la cunaa in la yidhaahdo neefkan markii la gowracayay ciddii gowraceeda yaa ogaa ma tukatay mase ma aysa tukan bisinka ma u qabatay mase uma aysa qaban waa waswaas bilaawgiiswa sax maa maxaa yeelay nabigu calayhi isalaatu wasalaam iyo saxaabadiisu bilaadda muslimiintay joogeen xoolaha lagu gowraco waa ay cuni jireen haddii aankee dadka gowracay ay yihiin dad ahlu kitaab ah waa xalaal waa la cunaa oo gaalo ah oo ahlu kitaab ah magaca lama ku gowraceen mase kuma gowricin qaabkoodu soo ahaa waxaas la afaarahaas la faragashan maayo nabiguna calayhi salaatu wasalaam ahlu kitaabka iyo yuhuudda iyo kayrkood ayagoo gaalo ah hilbihii ay gowraceen nabigu waa cunaya calayhi salaatu wasalaam waddammada gaalada hilbaha laga keeno gaaladaas oo ah ahlu kitaab hilbaha laga keeno asalkoodu waa maxay waa taxliil waa bilaadda muslimiinta hilbaha laga keeno ama lagu gowraco iyo kawaanadoodu asalka hilbahaasu waa maxay waa taxliil aan leenahay baarbaarka la baarbaaraahi ayadaa waswaas ah marka meshan wuxuu yidhi abdaacda iyo luxuumta sheiku asalkoodu waa taxriim waxau ka wadaa waa maxay waxau ka wadaa mid walboo ka mida wuxuu ku bannaan yahay shuruuduu ku bannaan yahay shuruuddaas markii ay oofsadaan a shaygu wuxuu noqonaa xalaal haddii shuruuddii uu oofsan waayo shayguna shaygu ama ha ahaado furuujta ha ka mid ahaado ama hilbaha la cuno ha ka mid ahaadee hadduu shuruudda oofsan waayana shaygu waa xaaraam haddii laga shakiyo shuruuddii ma oofsaday mase ma oofsan shaki saxiixa ama shaki muctabara haddii la keeno ictibaar lena waa laga layska dhaafaa waalnafsi waalamwaali lilmacsuumi nafti iyo maalkii macsuumka u sugnaata macsuumka waxaa laga wadaa qofta nafteeda iyo maalkeeda iyo cirdigeedu uu xaaraamtaya qofkaasuna waa qofka muslimka ah koow labo waa gaalka dimiga ah ama mucaahadka ah ama musta'manka ah intaas mid walba oo ka mid a naftiisa iyo maalkiisu waa xaaraam mid walbana wuxuu soo gudagelaa waladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhara walaa yaqtuluuna nafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaqi soo gudagelayaano in la dilo bilaa xaq iyo gardarre in lagu dilaa nafta saasa ma bannaana nafta aan macsuumka ahayn waa nafta gaalka xarbiga ah maalkiisuna macsuum maaha wax dhowran maaha wax la ilaaliye maaha sharcigu ma dhowrin ma ilaalin naftiisa iyo dhiiggiisana waa la daadi karaa gaalka xarbiga ah maalkiisa iyo xoolihiisana waa la haniimaysan karaa laakiin gaalkii dhimmi ah ama mucaahad ah ama musta'man ah iyo qofkii muslim ah naftiisa iyo dhiiggiisu waa xaaraam in wax ay ku bannaanaadaan qofka uu la yimaado mooye oo naftiisu ama ku bannaanaato ama maalkiisu uu ku bannaanaado naftu waxay ku bannaanaa kartaa dhimiga iyo mucaahadka iyo musta'manku musta'manka in la gaarhsiiyo meeshii gaaladiisu xerbiyiinta ay joogeen hadduu halkaas tago markaas wuxuu ku biiraa gaaladii ku biiraa naftooda iyo maalkoodu ou bannaanaa wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah uma abliqhu ma'manah haddii meeshii uu ku aamin galaayay uu ku ammaanka ku helaayay la gaarhsiiyo ou gaaladiisa ku darmo markaas waa wuxuu ku biiraa gaaladii uu ka dhasho ku biiraayo wixii ahay inuu noqonaa dimigu iyo mucaahadkuna hadduu ballanka ka baxo madiidin buu kaday asagaa ballan furay waay wixii ku dhaca asagaa isku dhigay markaas see ballankii waa ka baxay qofka muslimkaana naftiisu saddex arrimood mid ka mid a aa uun lagu goy karaayo xalaal ku noqon kartaa in isagoo guur xalaala soo maray ou sinaysto iyo inuu naf kale oo in la dilaa ay xaaraamaheed ou dilo oo isaga naftiisa u dhiganta oo naf muslin ah iyo inuu diinta ka laabto ou ridoobo si kale qofka naftiisu kuma bannaana maalkiisuna saas oo kale ma bannaana qofka muslimka ah ma bannaana maalkiisu asalku maalkiisu qofka muslimka ahi waa xaaraam in wax uu ku bannaanaado ay yimaadaanoo maalan qof uu dayn ka qabo uu daynkiisii waayo oo kale waa laga qaadaa sakadii uu dhiib diiday waa laga qaadaa waxaasoo kale waa wix adigu iska daari ah wa ilaa asalka qofka muslimkana xoolihiisu waa xaaraam dimigu waa la mid mucaahadku waa la mid waxaa keliyahoo qofkaas xoolihiisu ay ku bannaanaa karaan inaad ka gadato ama uu kuu hibeeyo ama ay dhaxal wuxuu kugu soo galaan iyo waxyaabaha noocaasa sifa sharciya in xooluhu kugu soo wareegaan ay xooluhu ku bannaanaa karaan laakiin sida kale xooluhu waa xaaraam xoolaha muslimka asalkoodu waa xaaraam nabiguna calayhi isalaatu wasalaam xajat lwadaac markuu khudbaynayo waxaa khudbadiisa ku jirtay ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraam calaykum xaraama nabiguna calayhi isalaatu wasalaam sheikhu marka wuxuu yidhi walaslu sida asalka ah oo asal u ah fil abdaaci furuujta iyo wad'iga iyo galmoodka iyo walluxuumi hilbaha oo gowraca laga wado iyo waxa la ugaartay iyo walnafsi iyo nafta iyo wal amwaali iyo amwaasha oo lilmacsuumi u sugnaatay intaan waxaa loo celinaa walnafsi iyo wal amwaali oo lilmacsuumi u sugnaatay nafta iyo maalka qofkii macsuumka aha uu leeyahay macsuumka waxaa laga wadaa qofkii diintu ay ilaaliday naftiisa iyo maalkiisa diintuna qofkay ilaaliday naftiisa iyo maalkiisa koow waa qofka muslimka ah iyo gaalkii mucaahad ah ama dimi ah ama musta'man ah marka ashyaadaas afarta ah asalkoodu waa maxay taxriimuhaa ashyaadaas asalkoodu waa taxriimuhaa xarimidda ashyaadaas la xarimo waay xataa yajii'a alxillu ilaa xilliga uu ka imaanayo iyo wixii ashyaadan lagu xalaaleey lahaa ama daliil lagu xalaaleeyo in uu la uu yimaado mooye ama sabab muxallilu inuu yimaado mooye fafham marka faham hadaaka allahu allaha ku hanuuniye shiikhu waa kuu duceeyey maa yumallu waxa laguu yeerinaayo oo ama fawaa'id ah ama darsiga ah wixii laguu sheegay oo laguu yeeriyey qoro oo fahan qoraal keliyana ha ku sinane fahan qododheer weliba fahan wallahu subxaanahu wa tacaala aclaa waaclam wabillahi altawfiiq